dadkiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wada jir anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa idiin soo jeedinaya qodobada aanu toddobaadkan idiin hena waxaa ka mid a hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka ee la yihahdo u s aid oo xafiiskeeda soomaaliya dib u furatay kuna dhawaaqday boqol iyo siddeetan iyo shan milyan oo dollar oo kaalmo deg deg ah waxa wax looga qabanayaa abaaraha ka jira soomaaliya maanta waa maalin taariikhi u ah xiriirka maraykanka iyo soomaaliya bandhigga sanadlaha ah ee wax soo saarka soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay ganacsatada ka shaqeeya wax soo saarka maxay ka faa'iideen maanta waxaan soo bandhigaynaa sisiin iyo waxaan soo bandhigaynaa moos waad u jeediin sida dhallinyarada soomaaliya loo shaqaalaysi lahay iyo haweenka soomaaliyeed ganacsiga ay sameeyaan sida loo gacan qaba lahay oo loo horumari lahay muqdisho maamulada degmooyinka oo diyaargarow u galaya samaynta golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose golaha deegaanka muxuu yahay muxuu faa'iido u leeyahay haddii la dhiso golihii deegaanka bulshada ku nool deegaankaas muxuu faa'iido u leeyahay inaan marka hore dadka u sameyno wacyigelin lagu baro barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macali maxamed kees cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wada jir waa hagaag magaalada muqdisho hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka ee layihahdo u s aid waxay ku dhawaaqday inay dib u furatay xafiiskeeda soomaaliya xafladda furitaanka waxaa goobjoog ka ahaa madaxa ugu sarreeya ee hay-adda horumarinta caalamiga ee maraykanka mark andrew green iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre mark green madaxa hay-adda u s aid furitaanka xafiiskooda soomaaliya waxauu kaga dhawaaqay boqol siddeetan iyo shan milyan oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay abaaruhu ka haystaan soomaaliya oo la sheegayo inay gaarayaan laba milyan iyo laba boqol oo kun oo qof mark waxa uu sidoo kale ammaanay dadaalada dowladda soomaaliya ee dib u habeenta hay-adaha dowladda gaar ahaan dhaqaalaha waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyey marxaladda ay soomaaliya marayso maanta waa maalin taariikhi u ah xiriirka maraykanka iyo soomaaliya waxaan si rasmi ah u furay xafiiska howlgalka hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka ee soomaaliya kani waa xafiiskii ugu horreeyey ee howlgalka u s aid muddo soddon sano ku dhowaad ah daafurka xafiiska u s aid keliya ma xoojinayo xiriirka labadeenna dowladood ee waxa uu sidoo kale xoojinayaa horumarka soomaaliya waxaan u furnay xafiiska maadaama dadka iyo hoggaanka soomaaliyeed ay muujiyeen inay ka go'an tahay isku tiirnaanta iyo hagaajinta mustaqbalkooda u s aid markii ay ogaatay in hoggaanka soomaaliya ay tallaabooyin u qaadayaan isku filnaanta dalkooda kadib waxaannu go'aansannay inaannu kala shaqayno waddadaas waana waxa loo furayo xafiiska howlgalka dadaalka dowladda soomaaliya ee dib u habeenta dalka waa mid u muuqanaya inuu saldhiggiisu yahay ka jawaabidda baahida muwaadiniinta iyo ballaarinta fursadaha dhaqaalaha waana mid dhisaya dalkan waa rajo wanaagsan iyo maalin hore loo soconayo waan ku faraxsanahay inaan xalfaddan gaarka ah ka soo qayb galo waxaan qabaa rajo buuxda oo la xidhiirta sii wadidda tallaabooyinkan loo qaadayo dhismaha guusha iyo ilaalinta shaqada adag ee horumarka leh dabcan sidoo kale dadka soomaaliyeed waa kuwo u qalma horumarka aannu aragnay horaantii maanta waxaan ka qayb galay bandhigga ganacsiga wax soo saarka soomaaliya oo ay taageertay u s aid bandhiggani waxa uu ahaa mid aad u qurux badan oo aan dhihi karo ganacsiga soomaaliya waxa uu ku istaagayaa cagihiisa waana uu noqon karaa mustaqbalka dhow waxaan la kulmay haween dhallinyaro ah oo bartay injineernimo kuwaasoo gacanta kula jira tamarta kana shaqaynaya dib u howlgelinteeda waa mid aad u xiiso badan suurtagelnimadeeda anigu waxay ii ahayd mid ikicisay waxaan la kulmay rag iyo dumar kalluumaysato ah waxaan ku faanayaa inay ituseen wax soo saarkooda kalluunka weliba kuwo aad u weyn oo nuucyadoodu ay kala duwan yihiin waxay ka hadlayeen suurtagalnimada inay heli karaan suuqyo waaweyn waa tillaabooyin hore loo qaaday oo aan rajaynayo in la taageero kuwaasi waxay ahaayeen hablo iyo rag ganacsato ah oo aan rajaynayo inay sii horumariyaan shaqadooda iyada oo lagu jiro xaalad adag oo dhinaca cimilada ah hoggaanka ganacsigan adkaysiga leh ee raadinaya wadiiqooyin uu ku guulaysto hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka waxaa sharaf u ah inay ka caawiso dhismaha awooddooda wax soo saarka si ay u ballaariyaan ganacsigooda oo haddana weliba shaqo abuur u ah dadka soomaaliyeed runtii waxaa jira wax badan oo i rajogelinaya The Prime Minister and I also, however, however, aniga iyo ra-iisul wasaaraha si kastaba waxaan ka wada hadalnay caqabado badan oo ina hor yaalla caqabadahaasi keliya maahan kuwa amniga soomaaliya waa dal la yimid dimuquraadiyad ugub ah doorashada soo aadan waa fursad taariikhi ah oo lagu muujin karo mabaadi'da dimuquraadiyadda soomaaliya laguna keeni karo dowlad haysata wakaalasho dhab ah oo dhaxal u noqota jiilka imaanaya this includes free and fair elections and the peaceful transition of power.
tani waxaa ku jirta doorasho xur iyo xalaal ah iyo xilka oo lagu kala wareego si nabad ah There's also the prospect of debt relief.
sidoo kale waxaa jirta yidadiilo la xidhiirta deen cafinta iyo in guul laga gaaro waxa keliya ee dowladda laga rabaa waa inay sii waddo howsha adag ee dib u habeenta dhaqaalaha iyo dadaalka ciribtirta iyo dadaalka ciribtirka musuqmaasuqa dad badan oo soomaaliyeed ayaa wajahaya cunno yidhi waan ogahay waxaa sabab u ah abaaraha iyo khilaafaadka In response to this alarming food insecurity, today I am announcing 185 million US dollars in humanitarian assistance here annaga oo ka jawaabayna dhibaatooyinkaas cunnayarida la xidhiidha maanta waxaan ku dhawaaqayaa boqol iyo siddeetan iyo shan milyan oo dollar oo gargaar bini'aadannimo ah si loogu bixiyo cunnooyin nafadbaadin ah biyo iyo adeeg caafimaad oo dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin xilligan annaga oo ah dalka ugu ballaaran ee gacan ka geysta gargaarka xaaladda bini'aadannimo ee soomaaliya waxaa sharaf inoo ah inaan garab istaagno iyaga iyo hoggaankooda wakhtigan baahidu taagan tahay laakiin sidoo kale waxaan aad ula dhacsannahay la shaqaynta dowladda si loo dhiso gaashaanka dhibaatooyinkan soomaaliya waa ay ka wanaagsanaan doontaa sidan maalin un ayay isku taagi doontaa cagaheeda si cad soomaaliya waxaa haysta mushkilada dhowr ah mana aha kuwa fudud ka gudbiddooda waxaa loo baahan yahay doorashada go'aanno aad u adadag balse waa in la dhisaa aas-aaska soomaaliya xooggan maanta soddon sano oo ina dhaaftay kadib inaan isku imaanno waxaan u malaynayaa waa tallaabo kale oo aad u muhiim ah oo horey loo qaaday Mr. Prime Minister, it is an honor to be here.
ra-iisul wasaare inaad halkan nala joogto adiguna sharaf bay inoo tahay maraykanku waa sii wadayaa inuu idin garab taagnaado idinla shaqeeyo arkana dadka soomaaliyeed oo haysta degganaasho xukun ay leeyihiin iyo mustaqbal barwaaqa ah And the Somali people towards a more stable, democratic, and yes, prosperous future. Thank you.
mark andrew green maamulaha hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka ee layihahdo u s aid oo ka hadlayay furitaankii xafiiskooda soomaaliya ayuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa furitaanka goobjoogka ahaa waxa uu kaga mahad celiyey maag imaashihiisa soomaaliya iyo doorka dowladdiisa oo ay ka qaadanayso taageeridda dowladda iyo dadka soomaaliyeed waxaan adigu faraxsanahay inaad aqbashay casuumaddii aan kugu casuumay inaad na soo booqato markii aan kuugu imid washington waxaa kaloon adigu faraxsanahay in hay-adda gargaarka maraykanka ama u s aid inay maanta iyaduna halkan xafiis ka furatay inaad casuumaddiina soo aqbashay halkanna aad xafiis ka furateen si aad dadka soomaaliyeed si toosa ugu gargaartaan eh, waa idinkaga mahad celinayaa Eh, sidii markaan washington imidna aan ku arkay haddana aan ku arko xiriirka dowladda maraykanka iyo soomaaliya wuxuu marayaa meeshii ugu wanaagsaneed taasoo ay sabab u tahay wada shaqayntii aan yeelannay labadii sanoo lasoo dhaafay iyo dib u habaynta maamul dhaqaale amni siyaasadeed oo aan dalka ka wadno waxaan aad ugu faraxsanahay joogitaanka aad maanta nala joogto iyo sida aad mar walba u garab taagantihiin ee dadka soomaaliyeed waxaan aad ugu mahad celinayaa safiirka iyo shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya oo iyaguna eh, runtii dadaal badan muujiya si wanaagsanna dalkan ugu gargaara waxaan ugu dambayntii ugu baaqayaa safaaradaha kale inay idinku daysadaan horumarka aad samayseen iyo joogitaanka halkan aad joogtaan iyo maalgashiga aad halkan ku samaynaysaan ayaan iyagan ugu baaqayaa welcome to muqdisho
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayuu kaasi ahaa ka hadlayey furitaankii xafiiska hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka ee la yihahdo u s aid qaybteeda soomaaliya magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay bandhiga wax soo saarka soomaaliya bandhigaas waxaa ka qayb galay shirkadaha ganacsiga ee ka shaqeeya wax soo saarka kheyraadka dalka sida beeraha kalluumaysiga iyo waxyaabaha kale ee la midka ah dadkii bandhiga ka qayb gala waxaa ka mid ahaa maamulaha guud ee hay-adda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka mark andrew green oo muqdisho yimid waxa uu bogaadiyey ganacsatada soomaaliyeed ee bandhigaasi ka qayb galay isagoo rajo wanaagsan ka muujiyey wax soo saarka soomaaliya iyo weliba ganacsatada dadaalka ay wadaan bandhigan waxaa soo qabanqaabiyey mashruuca kobcinta dhaqaalaha iyo shaqa abuurka ee hay-adda horumarinta caalamiga ee maraykanka ee layihahdo u s aid qaybteeda soomaaliya ka qaybgalayaasha bandhiga wax soo saarka ayaan weydiinay aragtidooda wax bandhigan ay ka faa'iideen iyo waxa usoo kordhin karo wax soo saarka gudaha shirkadaha maxalliga ah ee ka shaqeeya دكتور عبد القادر أحمد إبراهيم حابو تونا فاكتوري بوتلاند صوماليا بندقان مانتا هلكا لغو قبانايو waxay tahay inaan caalamka tusno in soomaaliya wax laga soo saari karo ma garad oo caalamka u haysto inaana waxba laga soo saari kara inaan tusno caalamka inaanu leenahay awood wax soo saareed ma garad sidaa darteedna waxay xaabo tuuna waxaynu soo saarnaa annaga kalluun kala duwan waxaana ka mid ah kalluunka tuunada kalluunka marakhda kalluunka sardiinka waxaa lagu sameeyey magaaladeeda xaabo oo bariga bosaaso ah puntland soomaaliya baa lagu sameeyey الرحمن الرحيم magacay waa cumar aadan cismaan waxaan ka socdaa sakiya fishing company oo ka shaqaysa somalilan berbera iyo maydh shirkadda keliya ee kalluunka dibadda u dhoofisa ka qoyan iyo ka qalaalan labadaba taasoo aannu rajaynayno inuu kalluunka aannu kor u qaadno oo dadkeennu hal soomaalidu maanta meelay joogtaba badda waynu ka qatannahay khayraad fara badanna wuu yaallaa oo dadkeennu gebi ahaanba hadday u shaqo tagaan ay ka helayaan mid ay cunaan oo ay ku noolaadaan iyo mid ay iibgayaan oo lacag ay ka soo saaraan bandhigan waxaa laga faa'iidaysanayaa ammaannu ka faa'iidaysanaynaa in dadka ay arkaan wax soo saarkeennii iyo qaabka loo diyaariyey iyo in waxa weeyaan lagu dhiirrado oo dadkii kale ee iyaguna aan fikrad ka haysanay ay ka faa'iidaan wuxuu leeyahy dhiirigelin buu leeyahay in lagu dhiirrado oo la arko wax soo saarkeennii oo waxa weeyaan laga shaqeeyey oo dhoof u diyaara oo la dhoofin karo shaqa abuur ayaa laga helayaa waxa weeyaan harumar dhaqaale ayaa laga helayaa marka jaanibiyo badan ayuu uga leeyahay bandhigani faa'iido inoo leeyahay kuwan iyo kuwa la midkaaba in qaabkan oo kale loo soo bandhiga mar walba waddanku khayraadka uu leeyahay kala duwan beeraha xoolaha macdanta iyo kalluumaysiga taasaynu qani ku nahay oo maanta waddan afartaa haystaa aanu jirin waxay naga dhimanuun human resource dadkii waxaan soo saari lahaa wax ka dhigi lahaa ayaa inaga liita taana insha allah waxaanu rajaynayna haddii sidan oo kale loo dhiirigeliyo oo loo qabto waxa weyan bandhigyadan iyo waxa weyan dhiirigelinta geel waddo oo kale in dadkii ay ku dhiiran doonaan oo cid walba ay isku aynu isku tashan doonno oo aynu xooggeenna arki doonno maroodigii baynu nahay aan awooddiisa arkayne magacayga magaca kambaniga hadda ka bilaabo kambanigayga waa mumi group of company oo carwa carwadan ganacsiga maanta ka qayb galaayo ee waxaan ka shaqeynaa kambani wax badan oo ka shaqeeya laakiin qaybtan hadda waa qaybta wax soo saarka beeraha maanta waxaan soo bandhigaynaa sisin iyo waxaan soo bandhigaynaa moos waad u jeediin levelkeena sisinta iyo sisinta ayadoo nadiifsano warshad aan ku soo nadiifinay ee waxaa saaran browsharadeenna oo kambaniga ee waxaan dhoofinaa annaga sisintana waan dhoofinaa mooskana hadda aan qorshaynaynaa almost hadda meelaha wax u dhoofin waxaa ka mida turkiya ka mida waxaa ka mida dalalka carabta iyo united arab emirates aa ka mida marka hadda ugu dambeyn waxaan dhoofin ku dhowaad shan iyo labaatan ilaa soddon kuntenar waa qaarna waa dhoofin qaarna hadda qorshaynayna broseska ay ku jiraan runtii wuxuu ka bedelaa inaan helno dad ganacsato ah oo xiriir ganacsi aan la yeelanno kuwaasoo qaadanayo quantity fara badan tusaalahaan annaga waxaan ka qayb galnay galfoodka ugu dambeeya dubey xiriiro ganacsi aan ku samaynay waxaan ka qayb galnay turkiya exhibition ka dhacay sidoo kale marka bandhigyada noocan oo kale waxay ka caawinayaan linkage market oo caalamiya in la helo iyo brodhaktiga soomaalida in caalamku barto cala aqali waxaa lagu shaacinaa websidyada lagu shaacinaa waxaa lagu shaacinaa telefishinada caalamiga baahinayo taasoo laga yaaba boqolaal qofood oo caalamiya inay arkaan ay fiirsadaan taasina inala soo xiriiraan maadaama kontaktigeeni wax walba meeshaan ku qoran yahay intaasaan ka faa'iidayna waa mahadsanid magaceygana waxaa la yihahdaa cabdiweli cabdulaahi muumin aad waa mahadsantied thank you asalaamu calaykum magacayga waa axmed shariif axmed waxaan ka shaqaystaa bisbaaska bisbaaska stage badanaan la soo maray hadda xaalad waxaan marayaa aan aan backaging ku suubiyey laba nooc ilaa saddex nooc ay oo bisbaasaan ayaan soo saaraa beeraley badan baa igu xiran oo abuura oo maxaa la dhihi jiray annagana aan ka iibsada miraha waan broses gareeyaa intaasoo shaqaalaha ila broses garayso backaging baan kusuu yacni waan baakadeeyaa waan baceeyaa waan nidaamiyaa intaasoo idil dad baa ila shaqeeya oo oo soomaali ah oo dumar u badan yihiin ma haddana bishaan dhexdeedana koogeeda waxaan bilaabay inaan suuqa bakaaro suuq aan soo geliyo si fiicanuun alxamdulilah suuqa ii qaabilay maasha allah aad baan ugu faraxsanahay teeda kale aad buu ugu wanaagsan yahay raashiin aan sbicy lahayn raashiin aan udug lahayn raashiin aan maxaa la dhihi jiray dhadhan lahayn qof raba ma le qof cunaya ma leh alaabtan shadnigan shadni bisbaas shadni baa la lahaa wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo shan shay ilaa iyo shan shay waxaa ku jira toonti waxaa ku jirta liin waxaa ku jira sanjibiil waxaa ku jira maxaa la dhihi jiray toon wixii oo dhan laisku dhex shiiday laisku qasay carabtiisa waxaan ka maarannay bisbaaska etoobiya laga keenay kana ka quality fiican ka dhadhan fiican ka udug fiican dhinac kasta aga wanaagsan ha u dayma la'aanina waa maasha allah waa locally local production waay waddankaa lagu suubiyey maasha allah
magacaygu oo ah cabdirasaaq maxamed nuur ka socda beeraleyda soomaaliyeed waxaa halkan ku soo bandhignay khudaarta noocyadeeda kala duwan sida cambaha mooska babaayga liinta barbarooniga marka waxaan bulshada u sheegaynaa in waddankeena uu yahay waddan barwaaqo dhinac walba ah marka inaan maalgashano oo ku dadaalna sidii waddankeena wax ugala soo bixi lahayn marka meeshan saanaa maanta ugu soo bandhignay in adduunkan oo nala arkay in waddankeena uu yahay waddan khayraad badan aada u mahadsantihin bandhigan wuxuu noo soo kordhin karaa inaan helno suuqyo waaweyn oo caalami ah dadka nala soo xiriiraan adduunka la beerto ay ogaadaan soomaalida adduunku kala daadsan inay waddankooda waxaan u yaalo ay beeran karaan ay imaani karaan oo waddankooda nabadiya wax walba laga heli karo magacayga waa shamsa cabdi yuusuf head of investment qaybta maalgelinta international bank of somalia i b s bank waxaan ku faraxsanahana maanta inaan kasoo qayb galno bandhiga carwada geel u s aid qabanqaabiyeen somaali product and service marketing oo lagu soo bandhigay serviceka ay qabtaan shirkadaha soomaali soomaaliya ka shaqeeyo iyo bangiyaasha serviceka ay u qabtaan bulshada soomaaliyeed waxaan ku faraxsannaha maanta anoo ku hadlaya magaca i b s inaan kasoo qayb galnay bandhigan maadaama aan ahnay bankingka u yahay maxay ahayd tuulska oo u fasiliteed gareeyo dadka sida ay u horumarin lahaayeen ganacsigooda oo door weyna aan ka ciyaarno horumarinta ganacsiga soomaaliya marka i b s bank wuxuu ugu soo qayb galay sidii oo businesska soomaaliya loo kobci lahay sida international communitiga ula xiriiri lahaayeen iyo sida dhallinyarada soomaaliya loo la shaqaalaysiin lahay iyo haweenka soomaaliyeed ganacsiga ay sameeyaan sida loo gacan qaba lahay oo loo horumarin lahay marka anigoo ku hadlaya magaca i b s marka saddexaad aad ayaan ugu faraxsanaana kasoo qaybgalkan waxyaabo badan oo la taabo kara ayaa kasoo baxay sida ah in ganacsatada soomaaliyeed ay isxil saaraan ama mas-uuliyadda ay qaadaan sida ay dhallinyarada shaqola'aanta waddanka buuxdo maxay ahayd shaqo loo sii lahay sida ganacsiga yaryar loo soo kobci lahaa sida khaasatan haweenka iyo dhallinyarada mahadsanidin isbedelka horta aad ayuu u weyn yahay maadaama shirkadihii meesha imaada qaarkood aa arkaysid meesha ay joogeen last year inay kasoo kobceen maanta waxyaabo badan kasoo kordheen iyo in daraasaadkii la sameeyey sanadkii horeete wax badan lala imaaday sidii in laga dhigo waxay inuu wax hadala ahayn oo wax soo qabad leh iyo wax soo saar la sameeyo oo haddana waxyaabo action laga dhigo wixii awal hadalka ahay ficil ahaan loo sameeyey
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdulaahi cabdiraxmaan cali ka socda shirkadda malab dayri ahna madaxa marketinka shirkadda malab dayri waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galnay bandhiga wax soo saarka iyo adeegyada kala duwan ee shirkadaha iyo ganacsada soomaaliyeed waa sanadkiisii labaad aan kasoo qayb gelayno sanadkii hore waan kasoo qayb galnay sanadkaana waan kasoo qayb galnay waxaana aad iyo aad ugu faraxsannahay in yacni aan helnay madal aan kusoo bandhigno adeegyadeenna mase bordhagtigeenna iyo wax soo saarkeenna waxaana mahaddaas aad iyo aad ugu mahad celinaynaa geel ayadoo noo suurto gelisay yani kuna dhiirigelisay ganacsada soomaaliyeed inay soo bandhigaan bordhagtiyaashooda iyo wax soo saarkooda una raadiyaan ciddii ka caawin lahayd inay yani ay helaan fan mase investment mase adiga un yani qofkii maalgeli lahaay yani runtii aad iyo aad aad iyo aad waa shay maanta aad iyo aad ganacsada soomaaliya ugu baahan tahay in wax fangeliya oo bordhagtigoodii mase warshadoodii mase kambanigoodii inay kor u qaadaan ugana faa'iideeyaan society-ga mase bulshada si ay ayaga laftooda dhallinyaradii shaqo abuur iyo waxaas ay u sameeyaan waa mar labaad iyo mar saddexaadna waan bogaadinaynaa geel waxaa waay insha allah hadda anaka lafteenna fursad weynayno ahayd inaan soo bandhigno bordhagtigeenna dadkana nala ogaadaan oo bordhagtiyaasheenna waxaa ka mid ah hadda kan waa dringi yoogaad dringi yoogaad la yidhaahda annaka asoosadna wuu jiraa hadda waa bordhagta cusubaan soo kordhinay insha allah haddii laadan mar dhow suuqaan soo geli rabnaa biidni illaahi waxaa waay insha allah waan rajaynaynaa kastamkeena inay aad iyo aad ula dhici doonaan waa mar labaad iyo mar saddexaadna waan bogaadinayaa geel haddii laadan wallaahi new eriyada hadda aan ugu badannahay aan si fiican u sablaay gareyno waa magaalada muqdisho yacni waxaan aan maanta aan awoodnaa inaan dhahno sideed iyo tobanka magaala sideed iyo tobanka degmada muqdisho degmadii aad tegtid waa ka heli doontaa bordhagtiga shirkadda malab dairy company magacaygu waa sacda cabdiraxmaan digaale sacda adigu meeshan maxaad horta ku matalaysa
meeshan waxaan ku matalay women energy waxaana shirkadeeda wax weeyaan bikaac energy oo hargeysa maxaad qabataa marka design installation maadaama way shirkadeedii way cusub tahay waxaan ka faa'iidaysanaynaa si aan usoo bandhigno dadkan shirkadda cusub bikaac energy weli may howlgelin waxay samaysaa installation iyo design weliba tana meelaha outsideka country educationka u sameynaysa kuwa ana weli leerka soo gaarin si light u siiso marka meelaha miyiga si aa- sida- sidii loo gersin lahaa Lightka, aha.
ayaad ka shaqaynaysaa waa garta marka labadii maalin ee- ee bandhigan u socday maxaad ka faa'iidaaday run ahaantii eh, waxaan ka faa'iidnay waxyaalo aad u badan oo halkan lagu soo koobi karahay Een, waxaan aragnay een, kumbaniyaal badan oo meesha isugu yimid oon run ahaantii aan wax badan ka faa'iidnay waa garta marka ee, ee, marka ugu dambeyn mustaqbalka maxaa maxaad u malaynaysaa marka laga hadlayo soo saarka soomaaliya inaad ku ge- ku kordhin kartaan haddii aad gabdhaha cilmiga injiniyadeeda bartay maadaama aan nahay women energy een, si bahana aan nahay een, dumarkii ugu horeeyey ee ka qalijibiya een, electrical engineer oon u nahay the first generationka womenkan ugu horseedna inaa encourage encourage badan aan ku sameynay inaan inaan hablo sidayadoo kale ah inay ku soo biiri karayaan bara karayaan cilmiga electrical engineeringka waxaana ka faa'iidaysanaynaa een, inaan hablo badan sidayadoo kale ay ku soo darsamaan een, ee, oo soomaaliya inay nagu soo biiraan women energy بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ku bilaabay magacaygi magacaygu waxaa la yidhahdaa Muuse Cabdulqaadir Ducaale waxaan ka socdaa sectorka fish- fishinka waxaan ka soo qaybgalnay barnaamij laga soo- laga hadlayo wax soo saarada wadanka wax soo saarka wadanka nooc walba ha ahaato anaga ahaan sector fishin baan ka soo qaybgalnay kan sundus ahaan iyo gobolada soomaaliya oo dhan somaliland puntland jubbaland eh, muqdisho meel baa la isugu yimid Eh, waxaanan ugu casuntay oo aan ilaah baa mahadle aan ugu mahadinaynaa hay-adda giil eh, casumaaddan waa ka aqbalnay ee, qorshahan meesha tan waxaan soo bandhignay wax soo saarka yagii sida kalluunka iyo wax la mid ah kalluunkan meeshaan ku soo bandhignayna waxa weeyaan noocyo badan bay u kala baxayeen tona fish ee, rock fish iyo lobsters iyo waxyaaba soomaali ahaanna loo yaqaano yumbi iyo ee, kalluunka tabadiinta iyo kalluun qaraydyada noocyo ba- noocyo badan leh Ee, iyadoo ay saas tahayna madax badan iyo mas-uuliyiin badan oo federaalka ka socda waa nagala soo qayb galeen ee, niman mas-uuliyiin oo u s aid maraykan ka soo gada- ee, ka soo ka yimidna ee, way nagala soo qayb galeen ee, mas-uuliyaddaasna insha allahu tacaala iyagana way ku qanceen qaabkan waxaan u soo bandhignay hadday noqoto kan wax soo saar ahaan ee, soomaaliya wejiga ay ka haysteen soomaalida iyo fikraddii ay ka haysteenna wax badan baa ka del- baa ka bedelmay martida caalamka nooga yimid waxay awal fikrad waxay qabeen soomaaliya inuu ka dhaco dhibaatooyin ee, soomaaliya inuu ka dhaco qaraxyo soomaaliya inuu ka dhaco abaaro soomaaliya inaysan waxba qabsan karin laakiin waxay arkeen wax weji ka bedelan taas oo anigu aan tusnay kan wax soo saar ahaan markaan meesha ku soo bandhignay ayagana waa ka qayb galeen Ee, madaxa hay-adda giil sida maxamed cabdinuur wuxuu noo sheegay ee, madax sare oo maraykanka iyo s- ay safiirka maraykanka intaasna way yimaadeen safaaradaha waddamada deriskana ayagana way nagala soo qayb galeen Ee, mas-uuliyiinta federaalkana ee, sida hadda ra-iisul wasaare khayr asana wuxuu joogay uu dadkan ku qaabilay ee, airbortka ayaguna way ku qanceen kolley waxyaabahan soo bandhignay haddee noqoto wax soo saar ay nooc leh markay arkeen iyo iyo soomaalida fikirka ku jiray hayuujka iyo xog aruurinta la sameeyey way ku qanceen anagana waa ku faraxsannahay sidaan wax u soo bandhignay caalamkana weji kala tusino mana ka daalayno oo meel walba waddan walba iyo dal walba iyo meel buuxan sida batroolka ay tahay shaqada ugu adag loo baara baan kalluun soomaaliya sida kalluunkaas iyo wax soo saarka waddanka loogu heli laha suuq caalami ahna ka daali meyno harsan meyno fariisan meyno laastin waa ku guulaysan doonaa intaasaan uga baxaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم آه، magacaygu waa cabdiraxiin abuukar axmed waxaan maanta ka soo qayb galnay barnaamijkan ay martigelinayso u s aid waxaa lagu soo bandhigaya waxqabadka shirkadaha iyo maxaan ku ihahdaa private sectorka dalka ka jiro oo ay ka mid tahay kalluumaysatada beeraleyda iyo shirkado kala duwan Een, kaalinka bangiyada ee kulankan ayaa waxa uu ahaa inaan soo bandhigno een, sidaan u caawin karno in shirkadahaasi ay horumar sameeyaan Een, horumarka shirkadaha ay sameynayaan een, markii ayagu ay kabitaalkooda ay isku investigareeyaan haddii ay ku filnaan weyso waxaa lama huraana in bangiyada ay caawiyaan Een, bangiga amal wuxuu ka mid yahay bangiyada privateka ee dalka ka jiray een, muddo aad u dheer Een, waxaan ka shaqaynaa inaan maalgelinno een, ganacsiyada kala duwan haddii ay ahaa lahayn kuwa yaryarka een, kuwa loo leeyahay shakhsiyada iyo kuwa waaweyn sida corporateska Een, waxaan ku guulaysanay inaan maalgelin u sameyno een, qaar ka mida een, shirkadaha halkan goobjoogayaasha ka ah oo ay ka mid yihiin kuwa xoolaha kuwa beeraha iyo kalluumaysiga Een, waxaan rajaynaynaa oo aan mar walbaba diyaar u nahay inaan een, howlaheenna aan gaarsiino sektarada kala duwan een, inay horumar sameeyaan Een, waxaan aad uga mahad celinaynaa u s aid gaar ahaan mashruuca geel ee barnaamijkan soo abaabulay Een, in sha allah waxaan rajaynaynaa in annaga laftigeenna ay noo noqoto khibrad iyo indhofurasho waayo waxaan aragnay een, kambaniyaal kala duwan oo hal abuur leh oo aan rajaynayna in sha allah inay markii ay noo yimaadaan annagana aan caawinno Een, ah, amal bank waxay mar walbaba u taagan tahay in ay caawiso een, danaha shakhsiga ee, tan qoyska iyo tan qaranka marka waad mahadsantihiin bangiga amal bangiga amal markuu maalgelin sameynayo wuxuu ka fikiraa een, businesskan la maalgelinayo potential intee leegu leeyahay maxaa ka soo bixi kara wax soo saarka waxaa ka mid ah een, ma samayn doonaa een, expansion ma weynaan doonaa een, ma samayn doonaa een, shaqo abuur haddii ahale dumarka haddii ahale dhallinyarada Een, sidoo kale waxaan ka fiirinaa businesskani een, ma loo rangareeya si een, compli- compliance ku ah shuruucda dalka ka jirto waayo illegal business ayaa dalka ka jiro oo aanu bangiyada la, la macaamilin Een, annaga waxaa qasaba inuu leeyahay license ee, ogolaansho uu haystaa waa inuu qualified u yahay waa in financialskiisa markaan u aqrin ay ka muuqataa ee, potential growth inuu sameynayo Een, marka wax soo saarka dalka aad baan annagu mar walba ugu diyaarsana inaan caawinno waxaan caawinay kalluumaysato fara badan oo halkan maanta laftigooda joogeen waxaan caawinay beeraley waxaan caawinay een, dumar oo dumarka yaryarka ah iyo kuwa waaweyn intaba marka amal bank waxaan dhihi karnaa mar walbaba een, waxay u taagan tahay in ay qayb ka noqoto horumarka dalka uu sameynayo dhanka dhaqaalaha cabdiraxiin abuukar oo ah maamulaha qaybta maalgelinta ee shirkadda amal bank oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii bandhigga wax soo saarka isagoo u dambeeyey ee ka qaybgalayaashii bandhigga waxuu ka hadlayey arrintan la xiriirta doorka bangiyada guduhu ay ka qaadan karaan taageeridda wax soo saarka ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ahaa jaamacadda ummadda xasan yuusuf cali waa bare ka tirsan jaamacadda waxa aan weydiiyey bal waxa ay ka bedeli karto soomaaliya iyo wax soo saarkeeda bandhigyada noocan oo kale ah oo la qabto waxaan qayb ka nahay barnaamijkan bandhiga ah oo lagu soo bandhigayo mashruuca geel ay qabato magacay waxaa la yidhaha xasan cali yuusuf jaamacadda ummadda soomaaliyed baan ka socdaa waxaan ka socdaa kuliyadda xanaanada xoolaha iyo horumarka bandhigan waxaan uga qayb gelaynaa waxyaalo fara badan waayo annagu waxaan nahay sektor ka qayb qaata wax soo saarka xoolaha soomaaliya hadday noqoto caafimaadkayga hadday noqoto wax soo saarkayga markaas marka runtii waxaan qayb ka nahay bandhigan mar kasta oo la waxeeyo waxaan siinaa ardayda ama communitiga hadday noqoto tababaro sida wax soo saarka kor loogu qadi lahaa ganacsatada hadday noqoto saa daraaddeed waxaan u nahay lafdhabar muhiim oo aan u nahay waxyaalaha aan soo saarno oo aan siino waxaad ka garan kartaa waxa loo yaqaano calafka xoolaha tusaale oo jaamacaddu ay ka caawiso maxaa yidhahda beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ay ka caawiso waxaan ka caawinaa caafimaadka xoolaha inaan kor u qaadno waxaan ka caawinaa xagga sanitationka xoolaha in laga caawiyo maxaa yidhahda caanaha oo kale aan ka caawinaa markaas marka saa daraaddeed bandhigan annaga waxaanu ka qayb qaadanaa inaan fidin waxyaala service ah ayaan siinaa oo ah servicekaas oo ah sidii kor loogu qaadila wax soo saarka dalka wax soo saarka dalka bandhigan oo kale wuxuu muhiim yahay waayo wuxuu isku xidhaa connection fara badan tusaalean ganacsatadii academigii kale hadda annagoo kale academic institutionskan ka nahay waxaa jirta iyadana mataqaantaa maxay dad kale shirkado kala duwanoo wax soo bandhigaya marka marka saa daraaddeed bandhigan marka wuxuu muhiim yahay waxaa is arkaya marka iyo bangiyadii oo kale dadkii caawinaya bangiyada marka bangigii oo kale wuxuu samaynaya investmentigii oo kale annagoo kale waxaan ka caawinaa waxaa yahay servisyada sida mataqaanta wax sar kor loogu qadila waxaan kaloo ka caawinaa daawada xoolihii si loo daweyn lahaa oo kale ganacsatada waxay ka caawinaan sida ganacsigooga loo horumarin lahaa oo kale wax soo saarkii markaa marka waxaa waa chain isku xidhan waayo oo aan marnaba kala maarmayn oo aan kala maarmayn markaa saa daraaddeed jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay had iyo jeer diyaar u tahay inay ka qayb qaadato wax soo saarka dalka guud ahaan Exactly. waxyaalaha ay ka bedeli karto waxaa waaye annaga horta markii hore waxaan looga haystay ummadda soomaaliyeed xagga negatifka adduunyada ama waddan colaad ah abaaro maxaa yeelay dhibaatooyin fara badan laakiin maanta markaad aragto soomaaliya waxaa waaye waa waddan soo soo kacay hadday noqoto wax soo saarkiisii runtii markay arkaan dadkan wax soo saarka kala duwan waxay u sheegaysaa dadka dadka adduunyada in soomaaliya ay leedahay khayraad fara badan oo laga faa'iidaysan karo markaas marka waxaan laga bartay keliyataa dhinaca xun laakiin maanta waxaan tusaynaa dhinaca wanaagsan ee wax soo saarka inaan ka qayb qaadan karno hadday noqoto dhaqaalaha waddanka inaan kor u qaadi karno haddana inaan kor u qaadi karno maxaa yeelay shaqaalisiinta dhallinyarta soo kobcaya waxaan ka qayb qaadan karnaa mataqaanta horumarka dalka ayaan qayb ka qayb qaadan karnaa xasan yuusuf cali oo ka tirsan jaamacadda ummadda ayuu kaasi ahaa dowladda soomaaliya door intee leeg ayay ka qaadatay bandhigan ujeedka ugu muhiimsan ee laga leeyahay bandhigan samuxuu yahay waxaan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee soomaaliya doctor maxamuud maxamed maxamuud waxyaabaha ujeeddadu horta yacni muxuu roolka dowladdu waxa waaye yacni horta in wax soo saarna la helo shaqo abuurna la helo waayo yacni abuuridda shaqo yacni waxay laba laba roolba way keenaysaa laba muhiimadeed in dadkii wax soo saartaan haddana wax soo saarkaa kii soo saaran shaqow ka helay kan gedaayo suuqa loogu keenaa shaqow ka helay kan taransportiga iyo soo qaadaa shaqow ka helay yacni waxay noqonaysa shaqaanu marka yacni waddankiina shirkado waaweyn oo weynu ma badno waxaan marka ujeedada shirkadaha yaryarkaa kambanida yaryarka ama hay-adaha yaryarkaa la soo kiciyo xiriirkoodii bangiga kii suuqa siday ayagu laftigooda hadda ujeeddadu waxaa waaye matalan dadka in la baro baahidooda say u raadsanayaan oo la baro matalan bangiga suu ula xiriirayaa haddii uu wax rabo suu uu yani uga dhaadhicinayaa si muxuu ahay waxaabihii ay u shaqeeyaan in dadka laftigooda lagu abuuro fikirkii ay shaqo abuurka ku samay lahaayeen matalan waxaa taarget u ah hadda shirka dhallinyarada jaamacadaha dhallinyarada jaamacadaha dhigata jaamacadihii laftigoodiia maaragtay filyaday kala duwan oo yihiin qaar fahamsan waxay rabaan qaar tababar u baahan qaar caqaba meelay joogaan marka ujeeddadan waxay ahayd marka dood wadaag in laysu keeno horta intii la taageeray oo ganacsigii bilowday inay wax soo bandhigaan sidii shalatoo kale iyo maanta ay wadaan waxay tabceen waxay ahayd inay soo bandhigaan taasee ah yacni shay aan ka jiri jirin waddanka matalan caano garooraan helna kanaad heleen furtaad helaysaa yacni muxuu ahay yani waxaasoo dhan waa muxuu ahay waxyaabo gasacaysan oo ku bilowda dalkii waa nuuci shaqo abuurka dhalinyaro badan oo dib- adigu badi dibadda ka timiday iyo kuwa dalka oo iskaashaday ah waxaa ku yimiday ujeeddada la raba in laga gaarana waxa waaye nidaamkaas inuu fido uu gobol iyo degmo iyo tuulo gaaro si muxuu ahay eh, yani booskii maadaama yani hadda waddankii la leeyahay wuxuu noqonayaa private shaqo dadku inay wadaan oo dowladduna bolisigii iyo siyaasaddu wixii bay ka taageeraysaa shay aad kastoo soo baxda sharcidooda inay hesho kay isku daaficil kay adduunka kula macaamilta lahayd intaasay dowladdu leedahay ayagana in maaragtay ay dhaqaaq sameeyaan xiriir samaystaan roolkaasay marka dowladdanu ku leedahay ujeeddada laga rabana waxa weeye in shaqo abuur iyo shaqo iyo muxuu ahay noloshii bulshada oo isbedeshay labaduba ka yimaadaan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee soomaaliya doctor maxamuud maxamed maxamuud ayuu kaasi ah ka hadlayay doorka dowladda ee bandhigii wax soo saarka soomaaliya ee magaalada muqdisho lagu qabtay barnaamijka wadajir ayaanu ku guda jirnaa iminkana ah gobolka banaadir maamulada degmooyinka caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxay diyaargarow u galayaan samaynta golayaasha deegaanka dowladaha hoose ee degmooyinka haddaba diyaargarowgaas intee la egyahay sidee ku suura geli kartaa in golayaal deegaan laga hirgeliyo magaalada muqdisho waa sidee dhinaca amniga iyo isdhexgalka bulshada si guud caasimadda si gaar ah degmada xamarjajab ee gobolka banaadir soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed ayaa ka waraystay gudoomiyaha degmada xamarjajab ismaaciil mukhtaar cumar oranjo
macmunuur waa mahadsan tahay eh, adiga iyo bahda eh, barnaamijka wadajir waa idinkaga mahad celinayaa Eh, waana markii labaad oo aan eh, lix bilood gudahood isugu imaanayno eh, waraysi labaad waxaana muuqanaysa sida barnaamijka wadajir u danaynayo eh, eh, horumarka iyo dhiirigelinta eh, mashaariicda kor loogu qaadayo arrimaha bulshada Eh, dabcan lix bilood oo hadda aan xafiiska joogo eh, dhinacyada arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo waxa amniga la xidhiidho waxaan eh, u kala qaadnay eh, saddex qaybood waxaan ahmiyadda koowaad siinay amniga iyo arrimaha bulshada Eh, amniga marka eh, waa ku soo laaban doonaa laakiin dhinaca arrimaha bulshada dabcan waxaa jirto eh, dhibaatooyin eh, la xiriira dhinaca eh, nadaafadda iyo caqabadaha eh, naga haystay eh, in si joogto ah eh, loo nadiifiyo deegaanka si loo ilaaliyo fayadhowrka iyo badqabka caafimaadka waxaan ka shaqaynaynay eh, muddadaas eh, sidii aan u heli lahayn horta eh, wacyigelin dadka eh, marka eh, la nadiifiyo laamiga inay eh, deegaanku inuu ilaashado annaga waa haynaa awooddii iyo shaqadii iyo sidaan muxuu ahaa eh, joog u joogtayn lahayn shaqada eh, waxaa dareemi karay eh, waxa ugu badan ee xamarjab ay wajahaysa waxaa waaye xaafaduhu waa isku raran ma jirin eh, bulaacdo iyo wax loogu talagalay in dadka ay eh, ku- ay marsiiyaan biyaha wasaqda ah ee guryaha qof eh, xamarjab deganoo maqoys degan waxaa arkaysaa guri yar oo mitar kuba ah oo lagu leeyahay lix qoys iyo iyo- iyo- iyo toddoba qoys iyo iyo ka badan ayaa ku nool Eh, caqabadda marka qoysaskaas ay wajahayaan waxaa waaye inay ka dhexayso hal hal fuusta oo biyaha ay u maraan in qofku guri albaabkiisa ku weyse qaato eh, reerkii inay alaabtii ku dhaqdaan inay dharkii ku dhaqdaan kadibna ay waddada ay ay- ay- ay maxay ahayto ku soo daayaan biyahaas eh, eh, waddada lagu soo daynayay marka ay eh, eh, boqol qoys oo oo- oo- oo hal hal qayb degan ama hal laan degan ay isku soo wada daraan biyahaas ay waddada soo marsiiyaan waxaa wasaqoobaya deegaankii waxaa halkaas ka dhalanaya caafimaad darro iyo nadaafad darro Ba- marka koowaad waxaan dejinay istaraatiijiyad ma heli karnaa in dadkaas horta ay helaan bullaacad oo guriga eh, dhinaciisa marta oo maxay ahayto biyaha soo qaada ee ku darta eh, eh, drainage-ka oo- oo oo guud oo oo laamiga Eh, haddii marka eh, arrintaas aan ku guulaysano waa ku darnay qorshaha ilaa ee uu degsaday eh, gobolka banaadir tubaha eh, ayay qayb ka yihiin waxyaabahaas oo mustaqbalka laakiin dadkii waxaan u sameynay wacyigelin in ay dhaawacayso deegaanka iyo nadaafadiisa oo laga hortago in horta eh, biyo xaafado isku soo dardareen in loo soo diro luuqyada jidcadaya- jidadka yaryar taas oo wax badan hadda eh, dadkii markaa wacyigelina ay fahmeen wixii eh, wasaqdii ka dhalan jirtay maanta inay yaraatay Eh, we- arrimaha eh, caafimaadka eh, waxaan leenahay eh, goobo mcj ah oo kuwo eh, ngo yo ay maamulaan iyo kuwa oo wasaaradda caafimaadka iyo gobolka banaadir ay gacanta ku hayaan oo m c h ka degmada maalintii wuxuu waxay qaabilaan ilaa labaatan qof oo u baahan in lala socdo xaaladooda marka ay uurka ay leeyihiin ama marka ay dhalaan si muxuu ahaa umuliso ay u qaabisho kuwaas oo bixiya adeeg lacag la-aan ah sidoo kale waxay la socdaan tallaalka iyo caruurta badqabkooda hooyada marka ay dhasho iyo inta ay uurka leedahayba xaruntaas caafimaad ee hadda degmadu ay leedahay waxaa ka jira marka dhinaca kale laga fiiriyo dawayari waxaan bari karnaa dawo la-aan wax oo lasoo qaaraama iyo wax dad la isugu tagtaga ayaan wax ka helnay laakiin haddana ma jirto adeeg ku filan oo ku wajaho baahidaas ee ka imaanaysa bulshada deegaanka waxbarasho noocyada kala duwan adeegyadii asaasiga ahaa waxbarashada marka laga hadlayo iskuullo dowladdu ay leedahay iyo kuwo kale oo brivate ayaa ka jira oo ma si gaara loo leeyahay oo dugsi hoose dhexe ilaa sare ah jaamacadaha sidoo kale ku yaalla dabcan waxaan waxaan ka soo koraynaa colaado iyo dhibaatooyin ayadoo dadku hadda ay u jihaysteen waxbarasho iyo inay horumar sameeyaan ganacsigii ayaa isaguna meel wanaagsan maraya isdhexgalkii bulshada iyo barnaamijyadii isxilqaan ayay ka qayb qaadataa degmada oo si joogta u socda si guud waxaan marka u leenahay waxaan u baahannahay in dadku ay isku xilqaamaan inay qof walba ay ka shaqayso doorka ay ku leedahay horumarinta deegaanka iyo arrimaha bulshada gaar ahaan dhinaca nadaafadda oo haddii aan la helin amni aan la helin
waxaa jira dadaalo dhinaca horumarka la rabay inay soomaaliya ay gaarto oo ay ka mid tahay golayaasha deegaanka oo gobolada maamul goboleedyada degmooyinkoodii qaar ay ka hirgaleen ee koonfurta soomaaliya gobolka guud ahaantiis degmooyinka ku yaalla oo degmada xamarjab ka mid tahay rajo intee la eg ayaa laga qabaa in maamulka degmooyinka gaar ahaan degmada xamarjajab adiga guddoomiyihiis tahay in doorasho ka dhacdo sidee looga hadalhayaa golayaasha deegaanka maxaad ka ogtahay sidee loo hadalhayaa maxmed waa mahadsan tahay waa qodob muhiim ah waana jeclaan lahaa in dadka horta la baro golaha deegaanka muxuu yahay muxuu faa'iido u leeyahay haddii la dhiso golihii deegaanka bulshada ku nool deegaankaas muxuu faa'iido u leeyahay inaan marka hore dadka u sameyno wacyigelin lagu baro laakiin maxamed waxaa jirto siyaasad guud oo tubta arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ee gobolka banaadir taas oo qodobada hadda ugu muhiimsan ee ugu horeeya gobolka banaadir ay tahay bal inuu diyaariyo waqtiga ugu soo horeeya in ay doorasho qof iyo cod oo deegaanka ah qof oo degmada tusaale degmada xamarjaban joognaa in bulshada horta ay soo doorato qofkii ayaga mateli lahaa waxaa hadda ka soo baxday xafiiska duqa magaalada wareegto wareegtadaas oo na faraysay inaan inaan diyaarino warosayska doorashada guddoomiyaha ururka haweenka degmada guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada dabcan waxay xididada u siibi doontaa guddoomiye lasoo magacaabay waxay meesha ka saari doontaa gudoomiye awood ku yimid ama ama saaxiib maxay ahayto wixii la dhihi jiray oo hadda aan laga gudbay oo qof ma joogo xafiiska kursiga qori ku joogo laakiin waxaa noo muuqata hadda in qorshaha xigu uu noqdo dhismaha golihii deegaanka haddii golaha deegaanka lasoo dhiso iyaga ayaa doono doono guddoomiyaha maanta aan i bedeli doono sida ani xitaa aan jeclaan lahaa haddii aan ku qanciyo golahaas inaan muxuu ahaa u qalmo inaan xamarjab sii hogaamiyo iyaga ayaa ayaa ayaa ayaa go-aanka iska leh laakiin waxaa maxamedow gobolka banaadir duqa magaalada muxuu ahaa injineeriisu ka go-an in la helo golo deegaan oo codkii deegaanka haysta oo keensada guddoomiye kalsooni leh go-aanna u leh waxa xamarjab ka dhacaya marka waan rajaynayaa inay taas timaado oo aan wax ku sixi doonno hadduu ilaahay gudoomiye waxaa jirta in gargaar ee hay-adda u s aid ugu talagashay guud ahaan soomaaliya in ay ka taageerto mashaariicda horumarinta aragtidaada sidee baad u malaynaysaa in looga faa'iidaysan karo howlaha socda hadda oo ay dowladda federaalka soomaaliya ay ka taageerayaan hay-ado caalami ah oo doonaya in soomaaliya si guud ee u islaxdo kaalmada u s aid laba dhinac ayaan u malaynaya inay isugu jirto dhinaca ay ugu talagashay amniga iyo xasilinta wadanka iyo dhinaca arrimaha bulshada Eh, dabcan eh, waxaan hadda eh, ka gudoomiye ahaan annaga u baahan nahay dhinaca arrimaha bulshada waxyaabahay u baahan yihiin in dadka waxyaabahaas hadda aan ka hadlayno wacyigelinay dadku u baahan yihiin deegaankii wuxuu u baahan yahay horumarin iyo dhismo caafimaadkii wuxuu u baahan yahay in naftirkiisa dadka la helo wax muxuu ahaa ay leeyihiin maadaama ay canshuurbixiyaal yihiin dabcan marka laga hadlaayo hadda gargaarka u s aid ee laga hadlaayo aan u baahannahay aan leenahay waa canshuur bixiyaashii maraykanka oo dadka canshuurta bixiye ee maraykanka wixii laga soo qaaday annagana waxaan rabnaa inaan noqonno dad canshuur bixiyaala oo isla xisaabtamo oo qof walba uu helo wixii uu u baahnaa haddii maanta uu qof muwaadina xamar jajab ku nool uu bixiye canshuur wuxuu u baahan yahay inuu helo koronto free ah waxbarasho free ah iyo caafimaad free ah haddii ay taas dhicin weli waxbaa qaldan waxaas qaldanna waxaan rajeynayaa inay inay inay saxmaan oo ay ay ay noo hagaagaan hadduu ilah yidhahdo wax fara badan ayaa laga qabtay nidaamka wax fara badan ayaa laga bedelay habkii maamulka maaliyadda wax fara badan ayaa iska bedelay systemkii ama nidaamkii wax lagu canshuuri jiray in maanta wax walba ay database u gudbaan oo itus ay taabsi ay noqoto hadduu ilah yidhaahdo wax badanaan u baahannahay haddii xafiiska hadda xamar laga furay u s aid uu noqdo horumarin ah xamar jaba hadda ugu dhow xaq badanaan ku yeela doona xafiiskaas in dhallinyarada shaqo abuur loo sameeyo in barnaamijyada aan u baahannahay diburiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo wacyigelinta arrimaha bulshada in ayagana nalaka taageera ayaan si aada ugu baahannaha hadduu ila yidhaahdo guud ahaan ammaanka degmada maxaa isbedela maxaa caqabada dadaalka dhinaca nabadda degmada xafiiskaaga sidee boo arrintaas ugu shaqaynaya
dabcan amniga waxaa jira qorshe istraatiiji istraatiijiyad guud oo uu dejiyey maamulka gobolka banaadir gaar ahaan laamaha amniga ee gobolka banaadir ugu xil saaran sugidda nabadgelyada wejigii koowaad ee qorshahaas waa lagu guulaystay wax fara badan ayaa wax laga bedelay dabcan hadda waxaan kasoo gudubnay bil ramadaan dhibaatooyin argixisadu ay geysan jiray oo hadda aan ku faani karno waxbaa qabateen ayaa ayaa ayaan dareemaynaa waxaana allah subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa in aan kaas kusii soconno haddii la yidhaahdo bishan kiisaska dhacay waxay ahaayeen kiisas shil gaari waxaan u malaynayaa saddexdii bilo lasoo dhaafay shil gaari iyo wax mataqaanaa nooga dhintay maahane wax hadda argixisada inaga dhashay ma jirin laakiin waxay taas ay noqonaysaa in lagu guulaystay istraatiijiyadda amniga ee uu dejiyo gobolka banaadir dabcan hadda waxaa la wajihi doonaa qorshahaas in lasii hormariyo lagu shaqeeyo bara fara badan iyo kontarollo laga lagala socdo gaadiidka ayaa la sameeyey waxaa mar kasta la qoraa gaadiidka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada waxaa mataqaan waxaas in database loo loo gudbiyo wax oo nidaamsan ay noqdaan waxaa la kordhiyey ciidamadii booliiska ee degmada ka shaqaynayay iyadoo laga gol leeyahay in la helo laan kasto iyo bar kasta oo degmada ku taallo in boqolkii tallaababa uu joogo askari hubaysan oo amniga sugaayo haddii marka taas ay dhacdo waxaa meesha ka baxayo burcad wax dhaca oo dadka mataqaanaa mobeelada ka qaata waxaa meesha ka baxaya argagixiso al-shabaab iyo daacish iyo wax lamidka ah oo dadka waxyeello u geysta waxaana la dhihi karaa degmada xamrajab waa ka hirgelay qorshahaas lagu adkeynayo amniga waxaana hadda sifaha iyo ifafaalaha muuqda la tusayaa in wax fara badan ay xaaladdu iska bedeshay haddii aan taas iskula xisaabtanno oo aan mar kasta aan la soconno dhaqdhaqaaqa iyo shaqadu sidii loogu talagalay ma tahay waxaa qayb ka noqonayso in istraatiijiyadaas ay guulaysato kormeero iyo dabagal iyo maxaa ahayto yaa ka gaabiyey shaqada ayaa qayb ka ah hawshaas amniga waxaasoo dhanna waa la sameeyey waana ku taagannahay alla subxaana watacaala waxaan ka rajaynayna inuu nagu guuleeyo hadduu ilaahay waxaa jira kiisas ee dad guryo hore u lahaa xilligii burburka maadaama hadda laga soo kabanayo dib ugu soo laabtay deegaanada sidee bay arintaas u socotaa dadka milkiyadda guryaha ee maxkamadda degmada arintaas wax tallaabooyin ah ma jiraan waa kala midnahay gobolka banaadir degmooyinka dadka soo noqonayay ee sh- guryahooda ama ka qaxay ama dukumentiyada ka dhumeen ama kuwa kala gatay ay mar labaad rabaan inay dib u gataan Ee, kiisaska siyaabo kala duwan ay noo soo gaaraan marka ay noo soo gaaraanna waxay ka soo bilowdaan ee, galkooda in saldhigii hadduu qofku tago ama hadduu degmada tago ee, tusaale markuu saldhiga ka soo bilowdo inuu wara- gungaar soo qoro c i d ama ee, intaan xitaa loo gudbin maxkamadda ay ee, loo- loo soo gudbiyo maxkamaddu ay qorto ee, garsoorka la isla aado garsoorka ay u kala gar qaado oo maxay ahayto saldhig ilaa degmo ilaa iyo maxkamaddii oo annaga hadda waxaa ilaahay nasiib noogu yeelay inaan xamarjab ay noo joogto ee, ee, maxkamaddii degmada maxkamaddaas waxay ee, ee, aruurisaa faylkaas waxay ee, marka ay ay- ay qorto kadibna ay u gudbisaa ee, maxkamadda ee, gobolka banaadir xukunno fara badan oo waxaa hadda ay horyaalla oo maxkamaddu ay ay fulinteeda ay ku guda jirto kuwaas oo qaarkood maxkamadda sare iyo maxkamadda dhacfaanka iyo wixii oran soo wada maray iyo broseeskii loogu talagalay ee looguna kala garqaadayay dad ee, dhulal iyo iyo- iyo dokumentiyo kala duwan isku haysta waa waa dareemi kartaa hadda mm, dad ayaa sagaashantii markii ay qabta dhacday ee, dib ugu soo laabtay xaafadihii dhulkoodii ee, lacag yar ku gatay ayagoo aan markaas rajo badan qabin xilligaas lacagta ee, ay ku gadanayeen qiimay lahayd laakiin maanta waxaa laga yaabaa haddii tusaalaan usoo qaato labaatan kun oo qof booskiisa ka baxshay ee, inay ee, hadda la yaraatay oo oo boqolaal kun uu joogo.
Dukumeentiga originaalkana waa- dukumeenti originaalkiina uu bixiyey maxkamadaha cabashooyinka ugu badan hadda ay ay qabaan oo annagana aan indheheenna aan ku aragnay ee, waa waa waa kuwaas haddana waxaa jiro dad u baahan inay garsoor helaan waxaa waxaa waxaa buuxa meel kasta oo la arki karaa dad u baahan inay helaan cadaalad iyo garsoor haddana weli ee, ay jiraan shakiyo iyo in mar walba wax la hubiyo ay- ay- inay muhiim tahay waxaana codsanaynaa in garsoorku uu u shaqeeyo bulshada u dhimriyo una kala garqaado si cadaalad ah si looga gudbo cadaalad darrada iyo waxyaabaha dadku ay tirsanayaan hadduu leeyahay ismaaciil mukhtaar cumar oranjo gudoomiyaha degmada xamar jajab oo u waramayey soo saaraha barnaamijka wada jir ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii wada jir ee toddobaadkan ciddii u sheegay waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho net sidoo kale farriimihiina waxaad nagula soo wadaagi kartaan barta bulshada ee barnaamijka wada jir hanaanka qaran ee dowladaha hoose iyo sidoo kale barta facebook ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaan mar kale dib ugu kulmi doono nabadgelyo insha allah cibiyahow wanaagsani walaalayaalo wadnaahayagii rumaadow walaalayaalo shicibiyahow wanaagsani walaalayaalo wadnaahayagii rumaadow walaalayaalo wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy